إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى كما أمركم بذلك فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اعلموا أن الله تعالى قد جعل لهذا النبي الكريم معجزات تدل على صدقه وأنه تعالى أرسله وقد سبق لنا أن أعظم المعجزات معجزة القرآن الكريم الذي تحدى, تحدى الله به الأولين والآخرين فلم يأتوا بصورة من مثله بارك الله فيكم جمعيه روح وقع وحي لك قادمني aayaadka nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh amba mucjisaadka sida dadka qaarkooda u yaqaanaan mucjisaadka nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxay daliil u yihiin rasuulnimada rasuulka calayhi salaatu wasalaam amba marag fur ayay u yihiin mucjisaadkii ilaahay siiyey waxaa ka mid ahaa in dabayluhu ay u hiilin jireen الله وحده سبحانه وتعالى إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها دقال في خندق مركي مدينة قالوا أيسكو حيران إلهي وحو كقفو تشيي وكوكلا ديراني مكي قالوا هالضبيل ريح الصبا أيان لأولن تبعين الرسول كنا وحده صلى الله عليه وسلم أن الصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور أنا وحا ليقو قرقاريي دبيشة لينهض الصبا رير عادنا وحا ليقو هلاقي دبيشة لينهض الدبور بمعنى والضبيل رير عاد قلبيتك كتي ماذا ترسولك ليقو قرقارينا وحا كإيمان السيدين عبارك آيات كالنبي صلوات الله والسلام عليه أما معجزات كيسا وحا كمدها قفكو يساقو حلو الصنية haddii uu candhuuf ku tufo isla markiiba inuu bogsan jiray cali bni abi aalib radi allaahu canhu ayaa labada indhood baa xanuunay berrina dagaal baa la gelayaa wuxuu rasuulku damcay inuu dhiibo calankii oo ciidanka uu hurmuud ka noqdo calimee wuu xanuunsanayaa waa loo yeedhay fabasaqa rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam fiihimaa wadacaa lahu fabara'a kaan lam yakun bihi wajca marla markuu dhaa ku dhuftay candhuuftii ku tufay birirex waa uu bogsaday weligiiba inuu bukooday maad moodaynin dhacdada ka sii layaabka badeed waxay saxaabi la odhan jiray cabdilaahi bni catiid ayaa wuu jabay mataanaha lugta ayuu ka jabay rasuulku gacantuu mariyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi faka'annahaa lam tankasir qad waxaad moodaysay weligeedba inaanay jabin adinkaasi weligiiba inaanu jabin dhammaan axaadiidta aynu sheegaynaa waa wada saxiix weeye salama ibnu akwac saxaabigaa la odhan jiray ayaa isagana dhudhunka lugta ayaa dhaawac ka soo gaadhay rasuulku candhuufuu ku tufay saddex jeer fama shtakaaha salamatu bacda daalik mar dambe xanuun dambe oo lagu arkay ma jiro jinkan iyo waxyaabahan iminka lala waashay ee dadkii laga saari kari la'yahay ee cilaajiye loo furtay ee dhir iyo balaayo wax walba loo samaystay rasuulku qofka wuxuu ku odhan jira uun iskaga bax bimujaradi mukhaadaba ukhruj caduwa allaahi ana rasuulullah wuxuu odhan jiray rasuulka ilaahay cadowyow ilaahay cadowga ilaahayow bax waxaan ahay rasuulkii ilaahay waa uu iskaga bixi jiro wuu iskaga tegi jira waa kelmadaa qura halla shida iyo dhirtan marmari iyo waxaan isku duugduug midna ma jirin ukhruj caduwa allaahi ana rasuulullah saxaabi la odhan jiray citmaan ibna abilcaas laabta ayaa shaydaan baa ka fadhiistay saddex dharbaaxo ayaa rasuulku laabta kaga dhuftay afkana candhuufuu kaga tuftay ukhruj caduwa allah dab dambaysa loguma arag shaydaanka laabtaa ku jiray cuhmaan ibni abilcaas xoolahani rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh intay u yimaadaan bay u caban jireen amaba ay soo ag fadhiisan jireen in badanna way dhacday awr baa u yimi awrkaasi uu madaxa ayuu foorariyey asxaabtii nebigu waxay ku yidhahdeen yaa rasuul allah tasjud laka albahaa'im xooluhuna miyay kuu sujuudayaan fanaxnu axaqu an nasjuda laka annaguna maxaanu kuugu sujuudi weynay annagaa xoolaha kaga xaqnimo badan rasuulku wuxuu uhi ucbuduu rabbakum wa akrimuu akhaakum walow kuntu aamiran axada an yasjuda liaxadin laamartu lmar'ata an tasjuda zawjaha wa rabbigiina caabuda walaaladiinna maamuusa oo qadariya haddii aan qof amrayo inuu qof kale u sujuudo haweenayda ayaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuuddo manaan amrin reed bay aayaadka rasuulku ku lahaayeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dhirta iyo midhaha iyo qoryaha qalalan intaba nin caraabiya reer miya baa nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam waa nin musaafira rasuulka ayuu u yeedhay wuxuu ku yidhi war ayahow islaam oo islaamnimada qaado acraabigii ninkii reermigaha wuxuu ku yidhi waman yashhadu laka calaa maa taquul waxaanaad iigu yeedhaysa islaamnimada ah yaa kaaga marag ah amba markhaati yaa kaaga ah markaa rasuulku wuxuu ku yidhi sal alay wasalam haadihi salama geedkan galoolka ah ayaa markhaatii ah dabeeta rasuulku geedkiibuu u yeedhay fadacaa rasuulu llaahi sal alay wasalam wahiya bishaadi lwaadi meel dooxa qarkii ayuu ku yaalay fa aqbalat takhudu larda khadda geedka wuu soo dhaqaaqay ilaxiidyada dhulka ugu jire isagoo dhulka jeexaya ayuu geedku soo dhaqaaqay xataa qaamat bayna yaday ilaa rasuulka ilaahay uu geedkiisa soo hortaago markuu isoo hortaagay faashhadahaa alaaa saddex jeer buu baray inuu rasuul ilaahay yahay fashahidat alaaan rasuulku saddex jeer buu ku celiya may qiraysaa saddex jeer bay qiratay uma rajacat ilaa manbatiha dabeeta halkii ay ku taallay bay ku noqotay kii acraabiga ahaa rirmiigaahana halkiibuu ku islaamay waxaa dhacday qadiyad kale oo nin reermiiya waana madax adagihii dadka reermiyigoo dad jikaar badan ayaa rasuulku u yimi sal alla calayh wasalam waxa uu ku yidhi bimaa acrifu annaka nebiyun maxaan ku garanayaa inaad nebi ilaahay tahay rasuulku wuxuu ku yidhi in dacawtu hada alcidqa min hadihi الnaklata atashhadu annii rasuulu اllah rucubtaa timirta ah rucubtaa geedkaa timirtaa ku taalla haddaan u yeedho ma i rumaynaysa fadacaahu rasuulu llaahi sal alla alay wasalam wuu u yeedhay rucubtii fajacala yansilu min annakhlati xataa saqada ila nebiyi sala allahu calayhi wasalam waa geed timira waa rucub dhan oo wada socota way soo socotay ilaa dhabta rasuulka ay soo gaadhay uma qaala irjic rasuulku wuxuu ku yidhi noqo haddana facaada halkiibuu dib ugu noqday rucubtii timirta ahayd facaada faaslama alacraabiyu halkiibuu dib ugu noqday ninkii reermiyiga ahaana waa uu islaamay waxaasoo dhani waa aayaadkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xataa buuruhu waxay ogaayeen rasuul ilaahay inuu yahay oo ay qadariyaan oo ay ixtiraamayeen maalin maalmaha ka mid ah ayaa rasuulku wuxuu koray buurta uxud waa buur aad u weyn dadkiina xajay madiine markaad tagta oo aragtee baa laga yaabaa waxaa rasuulka markaa la socday abubakar iyo cumar iyo cusmaan bal iraadada ilaahay buurtii markay koreen buurtii way ruxantay dhaqdhaqaaq bay bilowday fadarabahu sala allahu calayh wasalam birijli rasuulku lugtuu ku dhuftay waxaanu ku yidhi uhbut uxud fa inna calayka nebiyun wa sidiiqun wa shahiidaan uxudow deg joogso waxaa ku saaran nebi iyo mid run badan iyo washahiidaan iyo laba la dili doono cumar iyo cusmaan midnaba lama dilinba waa aaya min aayaati rasuul sala allahu calayh wasalam sidiiqu waa abubakar shahiidaan waa cumar iyo cusmaan labadaba waa la dilay marka way nool yihiin way nool yihiin bacda rasuulilaahi baana la dili doonaa intuu maka joogay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa jiray xataa dhagxaantu way salaami jireen xajar wuxuu nebigu sal lla alay salama innii la acrifu xajaran bimakka kaana yusallimu calaya waxaan garanayaa dhagax madiina maka ka ooli jira yaalay oo ii salaami jiray qabla an ubcasa intaan rasuulkaba layga dhigin innii la acrifuhu اl'aan imika waan garanayaa dhagaxii waxa dhacday dagaalkii xunayn markuu dhacay dagaal adag buu ahaa saxaabada waa tii la jebiyey tiro yar baa rasuulka ku hadhay rasuulku baqal buu saaran yahay baqashii intuu ka degay uu sacab amba xantoobe ciida qaaday ayuu ku saydhay xaggii cadowgu ay ka xigeen shaahat ilwujuuh wujuuhdaasi ha guuldarraystaan famaa khalaqa allaahu insaanan minhum ilaa mala'a caynayhi min tilka alqabda min tilka alqabda xantoobadii sacabkii dhammaayo colweynaha cidhif ilaa cidhif joogay ku tuuray ayaa nin walba indhaha kaga dhacay fahasamahum allah ilaahay markaasuu jebiyey waqasama hanaa'imahum bayna almuslimiin qaniimadii iyo maalkii laga helayna muslimiinta ayuu u qaybiyey xadiisku waa saxiix muslim baa wariyey kitaab aljihaad أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله فيكم نبي صلوات الله وسلامه عليه مركب معجزات كابدا aan cidila iman karin amba aayaadka ina tusayay calaamadaha rasuulka ilaahay rasuulnimadiisu aad iyo aad bay u fara badnaayeen dagaalkii khandaq waa dagaalkii tarajeega madiine markii laysku xeeray saddex ee culweynihii mushrikiintu ay dul fadhiisteen saxaabaduna dee ay godka qodayeen madiine ku xeeran ee tarajeega ah saddex maalmood iyo saddex habeen wax cuntaa oo ay cuneen ma jirin gaaja ayay la daadanayaan hawl baa socoto god baa la qodayaa madiinana waa dhul adag dabadeed saxaabigii jaabir la odhan jiray baa wuxuu arkay duruufta iyo gaajada rasuulka haysay sala allahu calayhi wasalam waxar yar buu gowracay fadaxaba fadabaxa jaabir bnu cabdillaahi canaaqan waa waxar waa neef yaroo waxara oo caananuuga ayuu gowracay waxaan galaan gaadhinna amba dheglay ah oo hadhuudho islaantiisu haysayna way ridiqday dabadeeta rasuulka ilaahay wuhi rasuulka ilaahay oo kaala gaar ahaan buu u soo taabtay suu rasuulku u soo durso u soo raaco maxaa dhacay fasaaxa nabiyu sala allahu calayh wasalama biahli lkhandaqi yadcuuhum calaa hada acaami yasiir ya ahla alkhandaq culweynihii baa uu rasuulku u yeedhay waxaa meesha lagu qalayaana waa lagu qalay waa waxar yar oo cananuuga waxa lagu hayaana waa saac galaan wax lamid ah yaa ahla alkhandaq kaalaya kaalaya saxaabiyadii cuntada dubaysay amba inta yar diyaarisay waa muraara dilaacday tirada intan leeg guriga ay ku socdaanna maba qaadaayo kolba koox koox buu rasuulku u daayey rasuulku wuxuu dhi dheriga daboolkaha dabka ha ka dejinina waa uu yimi wabasaqa fi lcajiini wabaarak cuntadii qooshkiibuu ku tufay candhuuf ilaahu noo barakeey buu yidhi wabasaqa fi lburmati wabaarak dherigiina candhuufbuu ku tufay ilaahu noo barakeey buu yidhi waa waxar yar saxaabiga jaabir laydhaha wuxuu leeyahay kun nin bay ahaayeen fa uqsimu billaah waxaanu ku dhaartay laqad akaluu xataa tarakuu inay cuntadii cuneen oo ay ka dhargeen oo ay ka tegeen وإن برمتنا لتقض كما هي وإن عجيننا ليخبس كما هو يدو ديري وسيدي وبوحو كريو قوشكي يا عجينكي لو ولاقينا السيدي لو دبيو أي دريرين oo ay goobta ka tageen xadiidka hadda bukhaari baa wariyay kitaab almaqaasi waa aayaatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam nin baa beri rasuulka u yimi oo rasuulka ilaahay oo cuntaan doonayaa uu yidhi rasuul carruurtii baa igala sahayla waxa uu siiyey shadru wasaqin bashacir ah qayb cunto ka mid ah ninkaasi raashinkiisi wuu iska haystay wuu karsadaa uun isma dhimo waa bini aadam maalintii dambuuri bal waxa inta ku hadhay miis finish guntuu herdiyey inuu iska daayay ahayd uu dari jiray nabigu wuxuu ku yidhi low lam takilhu la akaltum minhu walaqaaman lakum haddaanad miisteen weligiinba waad iska haysan lahaydenoo waad cuni lahaydeen saxaabiga jaabir aabbihii cabdilaahi buu ahaaye ayaa la dilay dayn fara badan ama amaah fara badan baa lagu yeeshay reeri daydkii daynta lahaa waxba way ka dayn waayeen rasuulka ilaahay wuxuu idhi timirta jar beereer buu leeti buu uga baxday timirtii baa la ururiyey meeshii bohosha ahayd rasuulku wuu ku wareegay wuxuu nin waliba wuxuu lahaa u miis waa loo miisay wa baqiya tamari wa kaannahu lam yunqas minhu shay maad moodayn inay wax iska dhimeen nabiyullaahi maxamed ciyaar mood nebigaaga waxaasaad iska tidhaahdaa ma og tahay oo daciifnimo ah oo liidasho ah rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi sidaasi ayuu ahaa alla ayaa ilaaliyey aayaadkaa faraha badanna waa uu lahaa waxyaabaha dadka rasuulka aflagaadeeye ku dhacay waxaynu soo qaadanaynaa qiso ka mida nin baanase kiristaan buu ahaa nin isagoo kiristaan uu islaamay waxa uu bartay suurat lbaqara iyo aali cimraan wuxuu ahaa nin qoraaya amba karaanaya gaalnimadii buu dib ugu noqday dabadeeto wuxuu ku udhi nimankii gaalada ahaa maa yadri muxammadun ilaa maa katabtu lahu nebi muxamed garanba maayo waxba garan maayo waxaan u qorunbuu garanayaa waxaasunbuu garanayaa buu yidhi waa uu dhintay iraadada ilaahay waa la aasay markii la aasay fa asbaxa waqad akhrajathu اlardu min badniha dhulkaas soo tufay markaa qabrigii baa soo tuuray waxay ku celiyeen haddana oo waxay yidhaahdeen nebi maxamed baa cid ka soo daba diray oo asxaabtiisii baa qoday xabaasha aynu dheerayno way dheereeyeen haddana subxii baa loo yimi isagoo dibadda yaalla haddana way noqdeen way sii fogeeyeen haddana way soo tuurtay facalimuu anna haada laysa min annaasi fatarakuuhu manbuuda ar inaga daaya habaar buu qabaa bay idhaahdeen inaga daaya kan ma aha waxaynu moodayna ma aha saxaabigii la odhan jiray anas ayaa isagoo yar bay hooyaduu koonto waxay tidhi u ducee rasuulku wuxuu ku yidhi allaahumma aksir maalahu وولده وبارك له فيما أعطيته حديث كذا وأضل حياته وأغفر له لا يحريه سبري يؤمد كيسة ونبر كيه عمر كيسة ديريه أنا سوحوري فوالله إن مالي لكثير حولها يقعيد دي كبته عرورتي دنوي كبته إساقو النور ayaa caruurtiisu ay boqol gaadheen boqol ayay gaadheen maalintii lagu tukanayey dhowr iyo toban boqol iyo dhowr iyo labaatan ayay ahaayeen beerta uu lahaa halka beeruhu sanadkiiba mar midha saaraan laba jeer bay midhaha saari jirtay waxaana la sheegay wa kaana fiiha rayxaan yajii'u minhaa riixa almiski udgoon aan beeraha kale ka laga dareemin ayay lahaan jirtay abu hurayra waa kii rasuulku u yidhi rasuulka ilaahay oo hooyaday waa kaafirad weli ma islaamine ilaa u ducee hooyada iigu ducee rasuulku wuu u duceeyey isla markiiba way maaragtay islaamtay curwa ibnu abiljacdi saxaabigaa la odhan jiray albaariqi ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi allaahuma baarik lahu fii safqati yamiinihi ilaahay oo ganacsigiisa iyo midigtiisa wuxuu ku qabtaba ilaahay oo u barakee suuqa kuufuu tegi jiray intaasoo kunbuu faaidaysnfaa'idi jiray saxaabadu waxay leeyihiin wa kaana low ishtaraa turaaba la rabix hadduu ciid iibiyo ciiddaasuu ka faa'iidi jiray marka baaraka allaahu fiikum wayn rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qadarino salliga rasuulka waa inaynu badino salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rasuulkeenna waa inaynu ilaashanno difaacno cidda aflagaadaeynaysana waa in aynaan ku eegin ee laga waabiyo loogana nasiixo iyo loogana digo dad bukaan inaga codsanaya amba dadka bukaan ilaahay inta bugta allaha shaafiyo ilaahay inta bugta allaha shaafiyo intii dhimatay allaha u naxariisto innagana dembigeenna ha dhaafo ka waalidkeenna alla ha dhaafo jibcii hore hooyo carruuri ka xidhan tahay baynu u ducaynayoo dee dadkeenna markay gaalo u gacan galeen wax waliba way dhacayaane hooyada lix carruur dhashay lixdiiba laga haysto ilaahay bay leedahay laa xawla walaa quwata ilaa billaah allah baynu ku reebnay allah ubadkeeda allah u soo celiyo soo celintooda allah waxba kumaae rabbi ha u soo celiyo kuwa iyaga u xidhan alle ha ka sii daayo allah ha ka furfuro islaamka alle ha quweeyo gaaladana alle ha dulleeyo abaar baayna hayse abaarta allah inaga soo jebiyo allahuma asqinaa qaytan muqaytan hanii'an marii'an caaman saxan qabaqan caajilan kayra raa'id نافعا غير ضار اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة روب بدن وبركة الله إنه شعور duu sanadkaa roobku inoo do-o si wanaagsan inoogu do-o caanaynu ka dhargaynaayo ninkii laba halaad lahaa labadii halaadba way dhalayaan haddiise abaartu sidii sanadii hore inagu noqoto finish وهلكي لو قد بيسي إلهي لو قد بيسي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين